halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysa waa salaaso koob iyo soddonka bisha mey labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan
qodobada aan idaacaddeenna saaka iyo caalamka idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada ciraaq oo ku jira howlgalkii u dambeeyey ay ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada falluuja ciidamada dowladda iyo maleeshiyada shiicada ee la socota ayaa la sheegaya inay qayb ka mida gudaha magaaladaasi galeen waxaa kale oo aanu idiin haynaa
حطمنا قيادة وسيطرة للعدو في كل مكان سيطرنا على جميع المضافات للعدو وكذلك المحاكم اللا شرعية
waxaa kaloo aad maqli doontaan shiinaha oo is hortaagay qaraar ay qadam- qaramada midoobay ku doonayso rinjiyada guryaha la mariyo ee shiinuhu u dhoofiyo afrika oo qaarkood la sheegay inay sumaysan yihiin kuwaasi oo halis ku keena caafimaadka maskaxda ee carruurta waxaan kaloo idiin haynaa waraysi aan la yeelanay suldaan mustafe maxamuud awseed oo shalay gobolka sool lagu caleema saaray isagoo sheegay inuu gacan ka geysan doono qaboojinta xiisadda halkaasi ka jirta marka inta badan anigu waxaan ahmiyadda siin doonaa insha allah ama aan la shaqayn doonaa salaadiinta kale iyo isimada soomaaliyada kale ka shaqeeya dhinaca nabadgelyada ayay muhiimadooda u badan doontaa insha allah qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka
saraakiisha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in gantaal ay kuuriyada waqooyi gami lahayd uu guuldaraystay afhayeenka wasaaradda difaaca ayaa sheegay in iskudaygan gantaalka lagu tuurayay uu shaqayn waayey afhayeenka ayaa sheegay inay qiimeynayaan oo si dhow la socdaan xaaladda sarkaal codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in iskudaygan uu ka dhacay meel u dhow magaalada dekeda ee wunsaan layidhaahdo ee bariga dalkaasi ku taalla saacaddu markay ahayd shantii iyo labaatan wakhtiga magaalada seoul ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay in ka badan konton kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dhowr jeer oo kala duwan rasaas ay rideen dad kala duwan yihi oo ku sugnaa magaalada chicago ee gobolka illinoy ee dalkan maraykanka intii lagu guda jiray labiiyo toddobaatankii saacadood ee lasoo dhaafay booliiska magaaladaasi ayaa sheegay in qofka ugu yaraa ee waxyeeladu ka soo gaadhay amaba ku dhintay rabshadahaasi magaalada chikaago ka dhacay ahayd gabadh shan iyo toban jir ah oo lagu magacaabo veronica lopez oo sabtidii lagu dilay magaaladaasi kadib markii qof rasaas ku furay oo uu dhowr xabadoodna ku riday saraakiisha wooxda booliiska ee magaaladaasi chicago ayaa sheegay in ciidamada tiro badan ay dhigeen jidadka magaaladaasi intii lagu guda jiray maalinta fasaxa ee memorial dheyga loo yaqaano oo sanad walba dalkan maraykanka laga xuso oo ku beegan isniintii shalay sanadkii horena xilligan oo kale magaaladaasi ayaa la sheegay in lagu dilay laba iyo toban qof afar iyo afartan kalena lagu dhaawacmay magaalada chicago ayaa ah magaalada saddexaad ee dalkan maraykanka ugu weyn hase ahaatee tirada dadka lagu dilo ayaa aada uga sarreysa magaalooyinka iyada ka weyn ee kala ah new york iyo los angeles waxaana la sheegay saddexdii bilood ee ugu horreeyey sanadkan oo keliya in boqol iyo afar boqol iyo koob iyo afartan qof lagu dilay taasi oo kor uga kacday sanadkii hore oo laba iyo siddeetan lagu dilay marka loo eego warbixinaha ay booliisku ay baahiyeen intii lagu jiray xilligaasi oo kale waxaa la sheegay sanadkii hore in lix boqol iyo toddobi iyo toddobaatan toogasho amaba rasaas oo la furay ay ka dhaceen halka sanadkan la sheegay in saddex boqol iyo sagaal iyo konton rasaasa la riday subax wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington ciidamada dalka ciraaq oo ay wehelinayaan maleeshiya shiico ah iyo weliba xulufada ay taageerayaan diyaaradaha maraykanku waxay galeen dhinaca koonfureed ee magaalada falluuja iyagooo isku dayaya inay magaaladaasi ka qabsadaan kooxda daacish faahfaahinta warbixinta waxaa inoo haya cabdicasiis sadaam
wararka ugu dambeeya ayaa sheegaya in ciidamadan huwanta ay qabsadeen saldhig bilays oo magaalada dhinac uga yaala jenaraal ka tirsan ciidamada oo lagu magacaabo cali al xamdaani ayaa sheegay in ciidankoodu ay jiidheen furimaha hore ee maleeshiyada daacish التنسيق المشترك بين القوات العسكرية وقوات الحشد الشعبي عالي معركة مثالية من التنسيق والالتزام بالأوامر وسياقات عمل jenaraal cali wuxuu sheegay inuu jiro iskaashi fiican oo u dhexeeya ciidamada ciraaq iyo ciidamada maleeshiyada shiicada ee haashid shaabi la yidhaahdo wuxuuna sheegay inuu dagaalkan layska kaashanayo oo amarada ay kala qaadanayaan jenaraalku wuxuu sheegay in ciidamadu ay jiidheen furimaha hore ee cadowga burburiyeenna xarumahoodii magaalooyinka ay ka qabsadeen dagaalkan la doonayo in lagu qabsado magaalada faluuja ayaa ah mid ka mid a dagaalada ugu waaweyn ee lagula gelayo kooxda daacish magaaladaasi oo iyadu sanadadii ilaa kii ahayd meel ciidamada maraykanku ay dagaal culus la galeen maleeshiyadii suniyiinta ahaa ee ka hor yimid joogitaanka ciidamada maraykanka faluuja waa magaalada ugu dhow magaalada baqhdaad ee kooxdu gacanta ku hayso waxaana la rumaysan yahay inay tahay saldhig ay kasoo abaabusho weerarada ismiidaaminta ee lala eegto dadka shiicada iyo xarumaha dowladda ee magaalada baqhdaad ciidamada ciraaq ayaa howlgalkan milatari ee ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada faluuja waxay bilaabeen toddobaadkii hore faluuja waxa waa halbowlaha qabiilada muslimiinta suniyiinta ee ciraaq degan ee iyagu diidan dowladda shiicadu horkacaysa ee baqhdaad waana magaaladii ugu horreysay ee kooxda daacish gacanta u gasha bishii janaayo sanadkii kii war-saxaafadeed militari ciraaq ay soo saareen ayaa lagu sheegay in guutooyin ka tirsan ciidamadu ay shalay ku siqeen dhinaca koonfureed ee magaalada iyagoo hawadana taageero ka helaya diyaaradaha maraykanka oo iyagu caawimo caawinaya howlgalka ka dhanka daacish maraykanku wuxuu ku qiyaasay in inta u dhexaysa oo maleeshiya ay daacish ka joogaan magaalada faluuja howlgalka maraykanku hogaaminayo afariylabaatanki saacadood ee lasoo dhaafay waxaa duqeyn dhinaca hawada ah ka fuliyeen faluuja oo waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in duqeyntaasi ay burburiyeen baabuur iyo goobo maleesiyada daacish joogto dhinaca kalena dadka rayidka ee iyagu ka qaxaya magaalada ayaa sheegay in macluul ay magaalada ka jirto umu salmaan waa hooyo iyada iyo saddex caruur ah ay dhashay ay kasoo qaxeen faluuja
انحصرنا من قبل داعش هاي صار لنا يعني فترة يعني من قبل سنتين أكثر من سنتين احنا محاصرين بس لا أكيد in ka badan laba sannadood ayay daacish nagu hareeraysnaayeen waxaana keliya oo aanu noolayn amaba aanu cuni jirnay rooti ama furin waayo cunto kale may oolin daawo may jirin sidoo kale nidaamkeennii waxaa qaatay kooxda daacish inta aanu ciidamadu soo gelin qayb ahaan magaalada ma ogin in ay nool yihiin iyo in kale
ku dhowaad konton kun oo qof ayaa ku xaniban iminka gudaha magaalada faluuja oo iminka aan haysan biyo koronto iyo shidaal sidaasina waxaa sheegtay hay-adda n r c oo ah golaha qaxootiga norway hay-adaha gargaarka ayaa ka walacsan dhibaatada dadka ee soo gaadhaysa ee ku sugan magaalada faluuja waxayna qaramada midoobay ku boorinaysaa kuwa ku dagaalamaya inay waddo u furaan dadka magaalada degan ee doonaya in ay ka cararaan dagaalada mahadsaned cabdicasiis xuseen cismaan oo si toosa warbixintaasi istuudiyaha inoogaga akhriyay halkaad nagala socotaana waa v o a washington
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dowladda shiinaha ayaa hor istaagtay qaraar qaramada midoobey ay ku doonaysa in lagu joojiyo nooc ka mid a rinjiga guryaha la mariyo ee ay shiinuhu u dhoofiyaan qaaradda afrika kaasoo la sheegaya in halis caafimaad uu ku keeni karo dadka gaar ahaan maskaxda caruurta qaraarkaas oo haatan gabagabo ku dhow oo ay wadaxaajoodkiisuna ku howlanaayeen xubnaha deegaanka u qaabilsan qaramada midoobey ayay wadamo badan oo afrika ku yaala soo dhoweeyeen saare ciidla nuur ayaa warbixintan arrintaasi inooga haysa ololihii lagu wajahay sidii wadamada horu maray looga joojiyey isticmaalka rinjiga halista badan caafimaadka ku haya ee ledbaintka loo yaqaano ayaa ahaa mid heerkiisu sarreeyo hase ahaatee waddanka jina ayaa ahaa dalka keliya ee gaashaanka ku dhuftay hindiso lagu doonayay in dowladda waddankaasi ay hirgeliso shuruuc lagu joojinayo in la soo saaro nooca rinjigaasi caafimaadka dadka halista ku ah ee ledbainka loo yaqaano waxaana iska dhagamariyeen qaraar qaramada midoobay ku doonaysay inay yareeyaan kiimikooyinka halista ah ee lagu daro rinjigaasi dalalka ku yaala qaaradda afrika ayaana ah suuqa ugu weyn ee rinjigaasi loo iibgeeyo waxaana lagu isticmaalaa guryaha dugsiyada waxbarasho meheradaha ganacsi cusbitaalada iyo goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan si hoos loogu dhigo wasakhda gaadhaysa gidaarada islamarkaana ay u sahlanaato maydhistiisu cabdiqaadir cali cabdi xuurka oo aqoon dheer u lafaya dhowrka deegaanka oo ku sugan gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka ayaa sharaxaya nooca uu yahay rinjigaasi iyo waxa ay ku garan karaan dadka soomaalidu rinjiga ah waxa uu yahay mid saliid leh oo soo fuqaya markii guryaha lagu beentegaray ama iskuulaadka marka ciyaamahan sanadkii lasoo dhaafay hadda labada kun iyo shan iyo tobanka united nations environmental protection waxa ay aad wax uga qabatay ama la talin gaara siisay dowladaha africa inay yareeyaan isticmaalka net bentiga si markaasi carruurtii wax ku baranaysa iskuulaadka aysan maskaxdooda wax u dhimin waxaa kaloo research lagu sameeyey in la yareeyo ama la ciribtiro ledka africa laakiin madhowa weli waktigaasna weli lama gaarin cabdiqaadir rinjigaasi ledka ay ku jiraan ama chemicalsku ay ku jiraan guryaha la mariyaa gidaarada si wasakhda ku duulaysa si sahlan loogaga dhaqi karo oo wuxuu ahaa rinji saliid leh marka kaas weeyaan soo maaha midkan haatan halista lagu sheegayo waa sidaa sheegtay zaro laakiin si kastaba wuxuu ku yimaadaa nooc kasta ama kalar kasta ayuu ku yimaadaa lead poisoning mataqaanaa painting guriga gudihiisa ha ahaado ama skoolka ha ahaado ama banaanka ha ahaado nooc kastaba waa laga helaa waxyaabo yar aad indhaha ku arkayn aadan carfi karin aadan uri karin oo derbiga kasoo fuqaya ayuu cunugii ama mataqaana carruurtii ay qaadayaan maskaxdoodii wax u dhimayaan neurological mataqaana problem ayaa ku dhacaya cunugii waxbarashadii ay yaraanaysa wuxuu noqonaya qofkii ama cunugii yaraa hyber ayuu noqonayaa marka hyberka waxa weeye cunugii oo fudayd ah oo aan fadhiisanayn galaaskii cunuga ka horreya qalinka mudaya farnaha ka jiidaya shaatiga ka qabanaya macalinka mar walbaba mataqana wax ku tuuraya marka waa waxyaabahan caruurta soomaalida qaarkood qalqaaliga ay ugu yeedhaan soomaalidu caruurta ilmaha mar walba aan fadhiyeynin waa waxyaabo la odhan karo waa wax maskaxdiisa taabtay soo ma that's correct runta waa neuro psychological problem ayaa la yidhahdaa marka cunugii waxa waye ma fadhiisanayo rinjigaasi kiimikada lagu daray ayaa khatar aan laga soo kaban karin ku keena caafimaadka marka guriga amaba dhismo la mariyey ay dadku ku neefsadaan ama marka uu qallalo oo ay carruurta yaryar iyo xayawaanku cunaan sidoo kalena dhaska ama boodhka rinjigaasi ayaa qofka uu soo gaadho halis gelinaya khuburada caafimaadkuna waxay sheegeen in rinjigaasi uu dadka ku keeno xanuun maskaxeed oo aan daawo lahayn waxaana halista ugu badani ay ka soo gaadhaa dumarka uurkale iyo carruurta yaryar alan meso oo ka tirsan qaybta shuruucda deegaanka ee qaramada midoobay xafiiskooda nairobi ayaa v o e da u sheegay in lama huraan ay tahay in tallaabo deg dega la qaado sidii afrika rinjigaasi looga joojin lahaa ilaa aynu hadda tallaabo qaadno waxaynu carruurteenna u sii daynaynaa inay khatar halisa ay ku sii sugnaadaan inkastooo wadamo badan oo dunida laga isticmaalo rinjigaasi haddana dalal dhowra ayaa gacanta ku haya sharciyo lagu mamnuucayo rinjigaasi sumaysan wadamada haatan gacanta ku haya shuruucdaasi waxaa ka mid a sirilanka philippines nepal iyo tailan sidoo kalena indiya iyo bangaladesh ayaa haatan gabagaba marinaya sharciyada ay dalalkooda kaga mamnuucayaan in la keeno ama lagu sameeyo rinjigaasi shan iyo toban wadan oo afrikaan ah oo ay ku jiraan kenya iyo etoobiya ayaa durbabo bilaabay shuruucdii lagu mamnuuci lahaa rinjigaasi waxaana la filayaa inay dhammeeyaan inta lagu guda jiro sanadkan sara brosch oo ah agaasimaha guddiga caalamiga ah ee dabargoynta rinjigaasi ee afrika ayaa sheegtay in afrika ay haatan dadaal badan samaynayso sidii dhaqso wax loogaga qaban lahaa halistiisa hawshuuruntii waxay u socotaa si dhaqsa ah sababta ugu weynina waxay tahay dhinacyada arrintan khusayso oo dhan ayaa si wada jira uga shaqaynaya marka warshaduhu markay ka war helaan khatarta uu sababi karo way ka gudbi doonaan waxaanay kala shaqayn doonaan sidii halistaasi looga bixi lahaa wadamadanna looga joojin lahaa cabdiqaadir cali cabdi xuurka ayaa mar kale ka hadlaya sida ay dadka ganacsatada ahi uga faa'iidaysanayaan iyada oo aanay soomaaliya ka jirin dowlad xoog badan oo qasbi karta amaba shuruuc ka soo saari karta sidii dalka looga joojin lahaa rinjigaasi taas waxa waye waa interest waa shaksiyaad gaara ayaa ka faaidaysanaya markaas goobtaas iyo beri iyo saa damba ka fikiraya aana ka filayn mustaqbalka waddankaas iyo carruurtaas meel walbana waa dhacdaa markii dowlad aysan jirin ayaa laga faa'idaysanaya haddii aysan baarin waxyaabaha waddanka soo gelaya oo yani labelka aan mar walba lagu qorin ama dad mataqaana gaara ay soo gelinayaan waddamada waa in laga fiirsadaa si simply because waxa waaye dadkii ama mataqaana aqoonta aan ulahayn bentkaas inuu dhibaato ugeynsanaya carruurtooda iyo waayeelka ayaa mas-uuliyadda saaran tahay dowladda badi carruurta soomaalida ayaa marka ay yaryar yihiin jecel inay cunaan ciidda dhuxusha nuuradda amaba rinjiga gidaarada iyo sibidhka ama shamiitada waana waxyaabaha laga digayo ee carruurta ku keeni kara dhaawac maskaxeed oo muddo dheer haya garaadkiisana hoosu dhac ku keeni kara islamarkaana saamayn ku yeelanaya fahamka waxbarashada ee ilmaha sidoo kalena bulshada ayaan wacyigelin fara badan arrimahaasi ku saabsan la siin islamarkaana aan wax khibrada u lahayn halista caafimaad ee ka dhalan karta rinjigaasi iyo waxyaabaha kale ee guryaha lagu isticmaalo ee kiimikooyinku ay ku badan yihiin laakiin dhanka kale wadamada hore u maray ayaa ku bixiya lacag dhan sagaal boqol iyo toddobiyo toddobaatan bilyan oo dollar sidii carruurta fahamkooda iyo garaadkoodu hooseeyo ee loo aanaynayo inay waxyeella ka soo gaadhay neefsashada amaba cunista burburka rinjigaasi lagula tacaali lahaa sida ku cad daraasaday soo bandhigeen jaamacad ku taalla magaalada new york oo culuumta caafimaadka lagu barto oo soo saaray daraasadaasi kuna soo bandhigay kulankii qaramada midoobay qeybta deegaanku ay kaga doodayeen sidii loo yareyn lahaa khatarta rinjigaasi ka dhalata
saare ciidla nuur ayaa warbixintaasi iskuukaaya soo duday halkanna ka soo jeedinaysay
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o e washington suldaan mustafe maxamuud awsiid oo shalayto beel ka mida beelaha dega gobolka sool ay suldaannimo ugu caleema sareen halkaasi ayaa sheegay in uu hogaamiyeyaasha dhaqanka ee gobolka kala shaqayn doono sidii xal loogu heli lahaa xiisadda colaadeed ee gobolkaasi sool iyo sanaag ka jirta suldaan mustafe awseed waxaa kale oo uu sheegay in haddii madaxda dhaqanku iyo shacabku ay isku xidhmaan ay taasi wanaagsan tahay islamarkaana ay horseedi karto wax wanaagsan iyo nabadgelyo cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa suldaan mustafe khadka telefoonka ku waraystay ugu horeyna wuxuu weydiiyey waxa uu ku mutaystay ina suldaan loo doorto
haddii aan soo koobo taas dhaxal uma helin beesha i dooratay hadeerna ma aysan lahayn suldaan hore ama ugaas hore beeshu asal ahaan koonfurta soomaliya kasoo jeedaa laakiin qarniyaal badan bay waxay deganayd gobolka sool feerka halkan degan oo hadda aniga ay doortay ama beesha fakishini oo aniga ay doortay kama ma lahayn horey uma lahayn suldaan oo awal waxay lahayn caaqilo keliya lahaayeen marka maxaa loogu baahnaaday marka maxay beeshu ugu baahnaatay xilligan inay suldaan yeelato maadaama ay beelo kalo soomaaliyeed ay la degan tahay maadaama ay u baahan tahay cid hadiyo jeer u matasha dhaqankii ama meelaha dhaqanka la isugu imanayo ama haddii dhibaato dhacdo hadda dhaqanku hawlo badan bay qabtaan nabadgelyada qayb weyn bay ka qaataan marka dhibaatooyinkana waa iska dhacdhacaan oo hadiyo jeer mataqaana dhibaatooyinka beelaha ka dhexeeya ayaa badan waxaana xaliyay inta badan hogaamin dhaqameedyada xaliya sidaas ajligeed bay waxay u baahdeen hogaamiye dhaqameed ay ku midoobaan oo u matala wixii dhaqan ah waata xafladdii caleemasaarkaaga shalay toole waxaa ka soo qeyb galay oo xafladdaasi ay kulmisay madax dhaqameedyada dadka soomaalida ee cidhif ilaa ka cidhif baa laga yimid hadday noqon lahayd koonfur waqooyi iyo galbeed maxaa ku soo jiiday kula tahay ka in intaas oo hogaamiyaad oo beelaha soomaalida oo dhan ka socda inay xafladdaada yimaadaan wallahi waxaan isleeyahay horta beesha oan horey u lahayn mataqaana hogaamiye dhaqameed oo salaariinta ama hogaamiye dhaqameedyada tirada badan oo meesha isugu yimi ay jeclaysteen inay arkaan beesha inay leedahay mataqaana madax dhaqameed inay leedahay dhinaca kale waa laga yaaba iyada laftigeeda beesha oo dhinaca qabiilooyinka dhulkan dega ama deegaanadan dega oo mataqaana ay dhexdhexaad ka tahay waxyaalo badan ayaan isleeyahay baa isbiirbiirsaday waan gartay suldaan beeshan iminka suldaannimada kuu dooratay deegaankan ay degan yihiin ee ari caddeeye ee gobolka sool ku yaala kolley sidaan la soconno adiguna ad og tahay gobolkan waxaa ka taagan xiisado colaadeed oo dadka degan iyo maamulada labada dhinacba ka jira ay isku hayaan marka mar haddii iminka suldaan cusub laguu doortay oo beeshaadii kuu dooratay meeshiinaa joogtid muxuu noqon karaa doorkaaga ku aadan in xiisadan gobolka sool ee dhinacyadu ay isku hayaan lagu qaboojiyo adigu door intee leeg baad ka ciyaari kartaa walaal waa mahadsantaha abdicasiis waa runtaa waxa weeye waa arrimahaas aad ka hadlaysa waa arrin aan dareemi karo laakiin maantana arrintaas wax yar baan ka taabtay shaqadaydu ma noqon doonto dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqankay noqon doontaa dhaqankuna inta badan ahmiyadda waxay siiyaan nabadgelyada iyo dhibaatooyinka dhex mara beelaha soomaaliyeed iyo qabaa'ilka iyo mataqaanaa badyooga isqabtaa inay arrimahooda marka inta badan aniga waxaan ahmiyadda siin doonaa insha allah ama aan la shaqayn doonaa salaadiinta kale iyo isimada soomaaliyeed kale ka shaqeeya dhinaca nabadgelyada ayay muhiimadooda u badan doontaa insha allah waa tahay en dad badan oo soomaaliya en waxay sheegaan in tirada salaadiinta dalka soomaaliya iyo dadka soomaalidu ay yeesheen wakhtiyadii ugu dambeeyey markii dagaaladu dhaceen ay aada u bateen oo oo tiradaasi korodhaynayna ay keenayso in suldaannimadiiba aanay macno badan en ku fadhin adigu waxaa tahay suldaan cusub en si fiican baa lagu calema saaray meel walba waa laga yimid laakiin haddana en warbaahinta waad ku aragtaa in ay jiraan dad iyagu meel intay intay qol xitaa isku xidhaan iscaleema saara soo markaasi lama odhan karo suldaannimadii iyo hogaamiye dhaqameedyadii siday wakti ahaan jireen iminka maaha aada iyo waa kugu raacsanahay dhibaatooyin badan baa iska dhacay dad sidaad sheegtay dad badan oo ismagacaabay oo aysan dadkoodii ka haysan kalsooni islamarkaana hadhow aan dadka waxba qaban karinin laga yaabo qaar badan inay qaladaad ka dhacaan oo dantii caamka ahayd ay ka horumariyaan dan shaksiyadeed laakiin haddana cabdicasiis sow haddii aada eegtid dagaaladii ku dhisnaan jiray qabaa'ilka ku dhisnaan jiray hadda haddii dagaalla dhacaan xitaa waxaa la odhan karaa waa dagaalo siyaasadaysan oo ay siyaasadii dhexda kaga jirto laakiin inta badan waxaad moodaa salaadiinta intooda wanaagsan way ka qayb qaateen inay dhibaatooyinka colaadihii ay yaraadeen inay dadka isdhex maraan inay dadka isu soo dhawaadaan iyagoo laga yaabo inay maamullo ka duwan iyo nidaamyo kala duwan ay hoos yimaadaan maxaad odhan lahayd markaa dadka iyagu iscaleema saaraya keligood intay dad iskugu yeedhaan iyagoo xitaa dadkii ay sheeganayeen inay wakiil ka yihiin aan wakiil ka ahayn oo iyagu caana isku daadinaya salaadinimo sheeganaya dadkaasi maxaad odhan lahayd marka waxaan odhan lahaa qofna yuusan dusha iska saarin ama qoorta iska xidhin wuxuusan daacadna ka ahayn ama wuxuusan qaban karinba kii rabay inuu qabto oo daacadda ka habaaba laga yaaba inay ku cuslaato marka qof isagu iskii isu dhibaato kale madaxa isu sii gelinaya arrin wanaagsan ma ah waa tahay adigu suldaan cusub baa tahay weliba waad da-yar tahay da ahaan marka la eego wadciga wakhtigan marka la eego heerka hogaamiye dhaqameedyada madaxda dhaqanku ay dalkii ku leeyihiin nabadayntii maxaad ku macnayn kartaa bay kula tahay walahi waxaan odhan karaa haddii ay isku xidhmaan shacabka iyo hogaamiye dhaqameedyadooda ay ka dambeeyaan isla markaasna hogaamiye dhaqameedyadu ay la xisaabtamaan nidaamyada ama dowladaha ama mataqaanaa systemka jira ay la xisaabtamaan oo danaha shacabkooda ay kala xisaabtamaan waxaan odhan karaa waa wax aada u wanaagsan mararka qaarkoodna aan dhihi karo way ka wanaagsan tahayba dimuqraadiyadda way ka wanaagsan tahay haddii shacabka ay helaan qof hogaamiye dhaqameeda oo ay maqlaan oo wark wark warkiisa ay dhegaystaan isla markaasna qofkaasi uu ku matelo iyaga wixii wanaagsan kulana xisaabtamo nidaam kasta ama system kasta oo meesha ka jira ama dowladeed oo kula xisaabtamo waxaan odhan karaa isku xidh wanaagsan ayuu noqon karaa kaasi wuxuu ahaa suldeen maxamu suldaan mustafe maxamuud seed oo shalayto lagu caleema saaray gobolka sool oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdicasiis xuseen cusmaan
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dalkan maraykanka waxaa dood ay ka taagan tahay sidii uu ku dhintay daanyeer nooca gorilaha oo sabtidii la toogtay laguna toogtay xero xayawaanada lagu hayo kadib markii uu qabsaday wiil yar oo xeradaasi gudaha u galay saraakiisha xeradaasi xayawaanka ku taalla magaalada cincinnati ee gobolka ohio ayaa difaacay toogashadii ay ku dileen daanyeerkaasi gorilaha shilkan wuxuu dhacay sabtidii waxaana muuqaalada t v muuqaalada fideoga shilkaasi ku saabsan uu ka cadhaysiiyey dadyowga xayawaanka jecel ee dunida ku nool muuqaalada ayaa muujinaya in daanyeerkan gorilaha uu wiilkaasi yar ee uu qabsaday dhowr jeer dhulka ku tiiday meel biyo ku jiraan oo xerada ku dhex taalla iyadoo la arkayay madaxa wiilka oo dhulka ku dhacayay daanyeerkan ayaa wiilkaasi muddo yar oo toban daqiiqa haystay ka hor intii aanay ilaalada xeradaasi toogan haddaba agaasimaha xeradaasi beerta ama lagu hayo xayawaanka oo lagu magacaabo thain maynard ayaa shalay sheegay in saraakiisha beertu aysan wakhtigaasi fursad kale u bannaanayn oo aan ahayn inay dilaan daanyeerkaasi agaasimuhu wuxuu sheegay wiilkaasi yare dhulka in lagu jiiday madaxiisana dhulka oo shamiitaah uu gorilahaasi kula dhacay taasina maahayn buu yidhi wax fudud wiilkaasi khatar ayuu ku sugnaa buu yidhi mid ka mid a ilaalada ayaa ayaa u maleeyey in wiilka yar uu dhaawacmay kadibna waxay noqotay in go-aan la qaato waxaana go-aan ku gaarnuu yidhi inayn toogasho eh, la toogto danyeerkaasi guriylaha weeg haddaba eh, dhinaca arrimaha ama baraha bulshada ayaa dadku si weyn uga hadleen dilka gurilahaasi waxaana dadku ka cadhoodeen dhimashada eh, gurilahaasi oo lagu magacaabo harambe in ka badan laba boqol oo kun oo qof ayaa saxiixday codsiya ay ku dalbanayaan in cadaalad loo helo gurilahaasi dhintay ee la dilay een, saare ciidl waxaan filayaa sheekadaas inaad si weyn ula socotay Een, runtii markii tv-ga aan ka arkayay aad bay ii cabsi gelisay ilmaha yar aad buu u yaraa een, waxaana ay keentay ilmihii inuu jiito sidaa adiguba sheegtayo haddii aynu caqligeenna ku qiyaasno sawirkii inoo muuqdayna ama gurilaha dhiman lahaa sida imika la yeelo la dilay ama ka yar buu dili lahaa ayay u badan tahay marka dad badan ayaa ku doodaya in waalidiinta wiilkaasi yar iyaga lagu qaado dembiga Ma- waayo waa la yidhi ilmaha yar bay dayaceenoo soo galay meeshii eh, guriluhu uu deganaa ee xayndaabkiisii xayndaabka een, een, xayawaankan guriluhu ka mid yahay ay ku jireen deyrka iyo derbiga ku hareeraysan waxaa layidhi horta waxba kamay muu daloolin laakiin im- ilaa imika waxaa la fahmi laayay waxa kaa yaroo afar sano jira uu ugu dhex dhacay xeradii een, xayawaankani ku dhex noolaa gurilahaasina waaba dee waa ad aragtay xoogiisu intuu lekaa aad buu boqol u badnaa.
iyo- Mhm.
boqol iyo koob iyo siddeetan kilogram ayaa lagu sheegay culayskiisa weliba waxaa la yidhi waa nooc ka mida kuwa laga helo wadamada afrika sida cameroon iyo jamhuuriyadda bartamaha afrika iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iyo equatorial guinea meelahaas waxaa la yidhi noociisan xooga weyn leh ee madoow uu aada uga baday markaa kii yaraa aad buu u yaraa runtii Eh, waxaan ka baqayaa xataa haddii jugta jidhka uu ka bogsado muuqaalkii uu arkayay wejigii soo eegayay inay weligii taas inay daba socoto raad ku keento Ay oo weli- ay weligii maaragtay daba uu socoto cabsi cabsi ka dareemo markasta ama ku riyoodo waa tahay Een, bal dhowrka daqiiqo ee inooga dhiman idaacaddeenna aan farsamo yaqaankeena u baaqno
jacayligu faafay mara hogayga ku sifido qorada faraskiyo cishqiga hayaa weli fushanaha fariintaad soo dirtiyo dhulkaad beertaanaya beertaanaya anoo nagiyo fadhiya ayaan dhaba faaqiga ayaa dhabu faaqida fariintaad soo dirtiyo dhulkaad beertaanaya beertaanaya anoo nagiyo fadhiya ayaan dhaba faaqiga ayaa dhabu faaqida inkastoon kala fognahay dhankiga wana ka filo aan kala fognahay dhankiga wana ka filo saddexeye ka fejigno fidnoole warkii ha maqal heestaasi ayaanu idinku dhaafaynaa saddexeeyo ayaa halakudhigeedu yahay waxaa qaadaysa fanaanad hodan afrika intaasi ayaanu idaacaddaydi subaxnimo kusoo gabagabaynaynaa wasaare ciidle iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinleh sida iyo subax wanaagsan
inkastoon kala fognahay dhankiga wana ka filo aan kala fognahay dhankiga wana ka filo saddexeye ka fejigno fidnoole warkii ha maqal saddexeye ka fejigno fidnoole warkii ha maqal dhigaalka furayso been walaalka furayso been